SBS Radio.
sheekh cabdiraxmaan bishii ramadaan ee barakaysnayd innagoo ku jirna haatanna sii galayna tobankii oogu dambeeyey si kooban waxyaabaha tobankan oogu dambeeya bisha ramadaan ay gaarka la yihiin maxay tahay
bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasali wasalim calaa ashraf almursaliin nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin marka ugu horeysa akhi waa ku salaamayaa adiga iyo bahda s b s ba haddaan su-aashaada u dhaadhaco runtii bisha ramadaan iyada oo sideeda isaga barakaysan wanaageeda iyo khayrkeeda wadata haddana waktiyadu waa sii kala fadli badan yihiin bisha ramadaan iyadoo fadli leh oo bilaha kale ka fadli badan ayaa haddana tobankan dambe ayay kasii fadli badan tahay labaatankii hore sidaana ilaahay wuxuu inoogu cabdinayaa subxaana wa tacaala carabka nabiga oo uu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam waxaa ku jira bishan ama ama ama tobankan dambe sida uu ka raadiye yidhi habeen ka fadli badan kun bilood kunkaa biloodo u dhiganta runtii siday culimmadu xisaabiyeen siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood marka tobankan dambe fadliga ay leedahay ee ay ka fadli badan tahay maalmaha kale waxaa ka mida leylatulqadrigaasaa ku jira habeenkaa leylatulqadriga la yidhaahdo oo siddeetan iyo saddex sano u dhiganta iyo afar bilood ayaa ku jira waxaa ku jira zakaatulfitri oo tobankan dambe unbaa la bixiyaa dee oo maalmaha ugu dambaysa la bixiyo axkaamteeda ayadana waan waan eegi doonaa waxaa ku jira oo aan camal saddexaad ka dhigi karaa waxa loo yaqaana cotikaaf cotikaafku waxa weeyaan in masaajid la galo oo ruuxu tobankaa dambe ilaahay subxaana wa tacaala uu la cidloobo oo uu camalka wax alla wuxuu ilaahay ugu dhowaan karo uu sameeyo isaga oo noolaynaya dariiqii nabiga amase sunnadii nabiga marka waxaan dhihi karaa haddaan soo koobno saddexda camal bay tobankan dambe fadliga u yeelatay leylatulqadri iyo zakaatulfitri iyo ictikaaf saddexaasaan kusoo koobi karaa tobankan dambe waxa ay u fadli badan yihiin ee ruuxa muslimkaa isagoo ruuxa muslimkaa laga rabo inuu camal kastoo ilahay ugu dhowaada la iman karo garta garta sheekh waa si wanaagsan maadaama haddaba tobankii dambena ay aanu ku sisiqayno oon galayno aadna sheegtay zakaatulfitriga inay ka mid tahay waxyaabaha ay gaarka la yihiin haddaynu xoogga saarno zakaatulfitriga zakaatulfitriga maxay tahay horta xigmada loo jideeyey marka ugu horreysa
xikmada zakaatulfitriga loo jideeyey waxaa inoo sheegay cabdullaahi bnu cabaas radia allaahu canhu wuxuu leeyahay nabigu wuxuu farad yeelay ama waajib ka dhigay zakaatulfitriga isagoo oo laba xikmadood looga jeedo duhratan lisaa'im min alrafathi wallagwi aw min allagwi waalrafath wa tucmatan lilmasaakiin labadaa xikmadood wey in ruuxa wixii soonka ka soo gaadhay hadayaan ahaa iska hadal ahaa caytan ahaa fadhi kudirir ahaa wax alla wixii soonka soo gaadhay ruuxu in uu kabitaan u noqdo duhratan lisaa'im xikmada labaad waxa weeyaan in ruuxa miskiinka maalinka ay cunto u noqoto ruuxa miskiinka soo soomanaa ama aan soomanayn farxadda dadka la ciidaya in uu kaga maarmo maxaan ku dhahay maalinka isagaa inuu dadka wax weydiisto labadaa xikmadood baa la odhan karaa ilaahay uu zakaatulfadriga u jideeyey cabdullaahi bnu cabaas baana inoo sheegaya sida ka sugnaatay radia allaahu canhu wa cani saxaabati ajmaciin aad iyo aad sheekh isla zakadaasi haddaba maadaama oo la bixinayo oo qofku uu isagu intuu bixiyo cid kale uu siinayo sida loo bixiyo wakhtiga la bixiyo iyo waxyaabaha la bixiyo intaba haddaad noo kala gogoyso kusoo dhowow
akhi zakaatulfitriga waxaa waajib laga dhigay ama farad laga dhigay sida riwaayaadka saxiixa ku sugnaatay sanadkii labaad ee hijrada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxayna la socotay zakaatulmaalka iyo soomka oo isla sanadkaa waajib laga dhigay sakaatulfitrigu axkaam gooniya buu leeyahay oo ruuxa muslimkaa laga rabo in uu barto oo uu yaqaano waana runtii dhibaatada muslimiinta haysata in uuna ruuxu garanaynin waxa waajibkaa ee uu samaynayo sakaatulfitrigu sadaqatulfitrina waa layahay waa la dhahaa zakaatulfitrina waa la dhahaa magacay xambaarsantaad garanaysaa soomka unbay ku eg tahay iyadu soomka ayay ku eg tahay goorta la bixinayo ama ama ama maxaan ku dhahay ruuxa muslimka inuu zakaatulfitriga ay bixiyaa ku waajibayso waa in uu ruuxu soo gaadho ruuxa bixinaya ama ruuxa laga bixinayo waa in uu laba maalmood soo gaadho maalinka ugu dambaysa waa waajibkaan ka hadlaynaa sunnaha wuu sii bixin karaa maalinka ugu dambaysa ee soddonaad ama sagaal labaatanaada bishu ku eg tahay iyo habeenka ciidda labadaa qaybood markuu isla soo gaadho ayay zakaatulfitriga waajib noqonaysaa mid ka mid a haddii la waayo zakaatulfitriga waajib ma noqonayo hadduu soomkii oo dhan soo soomay laakiin soomka dhexdiisa uu dhintay zakaatulfitri laguma laha hadduu uuna soomkii soomin ee ilmuhu uu dhasho habeenka ciidda uu dhasho ama maxaan ku dhahay intaan weli salaada la tukanin ayadana laguma laha zakaatulfitri marka waktiga la bixinayo waktigaas laakiin ka hor ruuxu wuu sii bixin karaa way u bannaan tahay weliba khaasatan waktiyada haddaan ku jiro oo kale si lacagtii uu ruuxu u diro masaakiintii loo gaadhsiiyo in uu sii diro ayaa wanaagsan intaan habeenka ciiddaa la gaadhin taas waa waktiga la bixinayo dadka laga bixinayo dadka laga bixinayo cafan dadka laga bixinayo waxa weeyaan ruuxa yar iyo ruuxa weyn dumarka ragga cid kasta waa laga bixinaya oo ah muslimiinta muslimiinta ruuxa laga bixinaya waa inuu yahay muslim ruuxa bixinayana waa inuu yahay muslim sababta ruux gaala waxba laguma laha xataa culimada qaarkood waxay leeyihiin ninku hadduu naag gaala qabo oo masalan yahuuda ama kristana inuu ka bixiyo waajibkumaha bay leeyihiin taana waxa weeyaan dadka laga bixinayo oo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam xadiiska ibnu cumar uu warinayo uu ku caddaynayo waxa la bixinayo nabigu wuxuu sheegay cuntooyin lixa oo la bixinayo sida timirta oo kale sida zabiibka oo kale sida shaciirta oo kale sida maxaan ku dhahay waxyaalahaas laakiin markaad isku soo koobto quutulkhaalib culimadu saasay leeyihin saxaabadu waxay leeyihiin ridwaanullahi calayhim ajmaciin waxaa nala amray in aanu bixinno ama waxaanu bixin jiray wixii marka anaga quutulkhaalib noo ahaa marka quutulkhaalibka waxaweyaan cuntada marka la isticmaalo meel kasta ugu badan ayaa la bixinayaa asal ahaan waa sidaas axnaafta culimada axnaafta waxay qabaan ra'yiga in in qiimaha la bixinayo waxaanad moodaa waktiga hadda la joogo waa waa ra'yiga ugu raajixsan sababtoo ah aaraadu mar bay marjuux noqotaa isla markaa isla ra'yiga laftiisa baa laga yaaba inuu goor kale raajix noqdo oo xoog badan yahay marka ruuxii intaad laba kiilo beriisa siin lahayd waxaa uga qiimo badan in aad siiso wixii labada kiilo iyo iidaankiisi uu ku uu ku gadan lahaa ayaa ayaa uga badan yaa uga wanaagsan marka waxa la bixinayana waxa weeyaan waa quutulqaalibka saac buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saacuna waa ilaa laba kun iyo markii cunto ahaan loo fiiriyo laba kun iyo hal boqol iyo wax garaam weeye marka qiimaha u dhigma ayaa la bixinayaa waktigan haddaan joogno sanadkan kun iyo afar boqol iyo afartanka hijiriga uu marayo culimadu waxay dhahaan minimum waa inuu toban noqdo toban dollar maximumna shan iyo toban ugu badnaan shan iyo toban gartay marka marka lacagta iyo cunnada quutu qaalibka qaalibka intaba way ku baxaysaa wey macnaheeda aa way ku baxaysaa inta way ku baxaysaa way ka gudaysaa ruuxa muslimka insha allah haddaba yaa la siinayaa dadkii sadaqada kaleete iyadana dad baa la siiyaa zakaatilmaalka tan zakaatilfitriga iyaga dad gaaroo la siiya miyaa jira iyo dad aan la siinaynin dadka la siinayo waa almasaakiin waalfuqaraa labadaasaa la siinayaa zakaatulfitriga dadka la siinayo sababtaa waxaad garanaysaa xikmada loo jideeyey ruuxa miskiinka maalinka in uu kaga maarmo baryadii uu dadka baryayey marka dadka la siinayo waa dadka baahan ee maalinka aan haysanin waxay cunaan ruuxa bixinayana nisaabka nisaab looma shardiyo zakadana waad ogtay zakaatulmaalka nisaab ele nisaabka waxa weyaan waa qadarka xadka ay gaadhayso tan waxa weeyaan ruuxu inuu maalinka quutlyoomkiisa haysto inta ka ziyaadada ayuu bixinaya ruuxa bixinaya marka masaakiinta iyo fuqarada ayaa la siinayaa oo si ay maalinkaa kaga maarmaan nabigu caleyh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay aqnuuhum maalinka ayagaa kaafiya yani su-aal ka kaafiya marka dadkaasaa la siinaya dadkaan la siinaynin dadkaan la siinaynin waxa weeyaan aabbaha ma siinaysid hooyadaana ma siinaysid waxaadan siinaynin cidda aad dhashay iyo xaaskaaga waxay kaloo culimada ku daran oon la siinaynin ruuxa macsida la jahreeya dembi weyn buu ku jiraa ama maxaan ku dhahay waajib buu ka tegay isaga lama siinayo waxaan la siinaynin bay dhaheen oo isagana aan sakaatulfadriguuna ku baxaynin ruuxa maxaan ku dhahay shaqaysan kara shaqaysan kara oo maxaan ku dhahay sababta miskiinnimadu maaha ruux inuna waxaysanin uun shaqadiina ay mutawafir u tahay maafailable ay tahay ruuxa isagana in la siiya ma sababta waxaad dhiiri gelinaysaa miskiinnimadii marka waa in sakada loo diido ruuxa waa ruux awood leh waa ruux caafimaad qaba uu shaqaysan karaa meel laga shaqaystana wuu joogaa shaqadiina waa available waa diyaar waxaana lama siinay ugu dambaynta sheekh haddii qofku duruuf iyadoo jirto uu kari waayo waktigii la bixin lahaa inuu bixiyo oo uu heli waayo wuxuu bixiyo oo wax uu bixiyo uu heli waayo miyuu qadaynayaa mase mase ma qadaynayo oo laguma laha
may qada laguma laha qada wax leeya ma jirto haddii maalinka asaga keliya loogu talagalay maalinka asaga ah inaad haysato quutulyoomkaaga iyo ziyaado haddaadan haysanin oy maalinkaa ku dhaafto wax qadaa laguma laha sakaatulfadriga waa saas
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo ka tirsan golaha imaamyada muslimiinta ee australia aad baad mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan jazaaka allah khayran kula caam wantum bikhayr Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.